ciidamada amniga ee degmada Dharginley ee gobolka Banaadir ayaa howla dad badan ah lacag ka qabad iyo waliba iyo ka sameeyana dhammaan xaafado degmadaasaya howlgalkan ayaa waliba hogaamiyayay taliyii ku-xigeenka saldhiga booliska iyo gudoomiyaha amniga waliba ujeedka kiishay uu sahayay xoojowka amniga ee degmada iyo bulshada taliyaha booliska degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir walibana bulshada ku noolana degmada Dharkinley kala dardaaramaya inay kula shaqeeyaan sugowga amniga iyo xasiloonida amniga in la iskala shaqeeyo dhammaan amniga aan ka wada shaqeyno oo amni darra aysan dhicin intaas waayo intaan rabno inaan isla qaadano waxaa la rabaa in amniga la iskala shaqeeyo ciyaal weerada kuwa broblemka wado mataqaanaa dadka dhibaateeyaha in laysu soo sheego haddii bahal aad gurga aad ku og tahay ee aad soo sheegi weyso marka ugu dambaysa adigoo ku cuna marka waxaan rabnaa inaan shaqadaas guud ahaan isla qabanno wixii amni darre ka shaqeeyaha oo la arka lasoo sheego lambar gaabanaa jiro oo lagu nastay oo meeshii markaas broblem ou ka dhaco inta la waco la gaarsiiyo oo isla markaas si deg dega looga jawaabo amnigu waydan anfacaa inaad bannaanadaas fadhiisataan taleefanadiinna ku ciyaartaan geliyada waa muhiim haddii aad isleedaha bannaanka hadaad u soo baxdo ama ama taleefanka lagaa qaataa ugu dambeyntii gudoomiyaha amniga ee degmada ayaa xusay in howlgaladun la golaya sidii amniga bulshada lansugu lahay islamarkaana loonka hortago lahaay walkasta oo dhibaato ka ee bulshada howlgalkaana ay u sugayaan inaad nabad ku seexataan nabad ku soo toostaan shaqadaasu inaad nala shaqaysaano waxay noo tahay idinkana sharafay idiin tahay annagana sharafay noo tahay bulshadii aan mas-uulka ka ahayna inay nala shaqayso oy caqabad kasta iyo culeys kasta oy dareemayaan ay nala wadaagaan oy laamaha amniga ay la wadaagaan waa wada shaqayn waaxdiiyo waaxihii qaybahoodii kala duwanaa laamihii amniga way ku sugan yihiin waaxdaada howlgalkaanu ma aha mid waaxdan ku kooban waa waaxaha degmada dharkiinley ay ka kooban tahay howlgal laga fulinayo haddii rabbiga awoodale u ogolaado si guud u wada gaaraya gobolka banaadir oo dhan degmooyinka uu ka kooban yahay oo dhan gaaraya waa shaqo run ahaantii waaxdan xanaano bulsho ee degmada dharkiinley ku kooban maaha waxaan idinka codsanaynaah waa in aad la shaqaysiin laamihiinna amniga maamulkiinna dowladdiinna ee aadan ku mashquulinina waxaan loo jeedin waxaan loo jeedin inaadna ka cabsanna inaan rabnaa annaga aad noo jeedaan nala shaqeeya oo wixii culays oo dareemaysiin annaguna garabaan idiinna habeen iyo maalin waan xun u taagnaa doonnaa haddii rabbiga awooddalo ogolaado bidqabkiinna iyo nabad noolaashadiinna